إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday deegaan u dhow degmada janaale ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose in ka badan koob iyo labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac kaga noqday maamulka hiirshabeelle dagaalo shalay lagu jibiyey askartooda oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyn ee hiiraan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig xabashida ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay qarax lagu weeraray askarta dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa mar kale sheegay in dowladdiisa ay ku jiraan dad burcad ah xilli isaga qudhiisa uu ku eedeysan yahay boobka iyo iibsashada hantida dhulka danta guud ah taliyaha ciidamada asluubta loogu yeero ee dowladda federaalk ayaa sheegeen inta badan askartiisa yihiin daroogistayaal calaqyo cab ah askar ka tirsan dowladda hindiya ayaa lagu dilay iska hor imaadyo ka dhacay dalka hindiya warkayaga saakay waxaad ku maqli doontaan kumuu ahaa suldaankii iyo culimmada maxaana loogu bixiyey magacaas warbixin la xidhiirta qodobkaas ayaa warkayaga saakay qayb ka ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
ku soo dhowaada warka subaxnimo oo faahfaahsan laba ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa qodobkaas faahfaahinaya koox shinnida iyo arrimaha malabka ka shaqaysa ayaa xalay waxaa lagu duqeeyey deegaan u dhow busley oo hoos tagta janaale oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan nin ka mid ahaa raggan arrimaha shinnida ka shaqaynayay ayaa durbo qurbaxay halka mid kale oo dhaawac halis ah asiguna saaka uu geeriyooday waxaa xusud mudan inay jiraan laba kale oo dhaawacyo qaba waxaa ka mid a dadkaas dhaawacyada qaba maxamuud axmed tooxow oo laakiin dhaawaciisa uu yahay mid aad u fudud maadaama cajarka oo keliya firir uu ka galay maxamuud axmed tooxow ayaa saaka u warramay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaabkii ay wuxu dhaceen annagoo hoyanayna joogna xaruntii wax lagu ururinayey sideedaba maalinimada la shaqeeyaa habeen mar haddii la soo oydo waa meesha laiska joogaa wiilasha qaar ay meelo ku sheekaysanayaan qaarna raashin bay noo diyaarinahayn ninka wiilka ugu horreeyey oo dhintay oo wiilka jikada ku jiray oo raashinka diyaarina u ahay oo gantaalkii dadkii iyo raashinkii iyo wiilkii iyo hal mar ama ciidamay ku habsaday wiilka kaleo dhaawacu gaaro daroolka hadda dhintayna wuu la fadhiya way sheekaynayeen aniga iyo nin kaloo dhaawacnay ninka kala iga dhawaay meel sariirahoo ay wiilashu dhistaan u jiifay ana dhulkan jiifay aniga firir hoos ku yimida marka aga gala cajarka hadda waa laiga bixiyey oo maaragtay halkabada oo laiga saaray waana labanahay wiilkii kale isna sariirta saaray firiradu ku jiraan ilaa hadda qaar baa feeraha hoos ku gudbay feeraha dhaafay marka waxaas hadda in isbitaalka loo helo maahane qoladan waxay yidhaheen hawdaa arrintan ma geli karayno hoos ma geli karayno ninka hadda dhintay oo daroolka waa ninkii baabuur laan hora huday waa ninkii shinida abaabulkeeda hayo oo meesha dejiyo qulooyinkan shinida soo xanaanayo soo aruuriya oo la xiriir jiray oo meesha hawsha wadi jiray maxamuud wuxuu intaasi ku daray in mid ka mid a diyaaradaha shisheeye ee gantaaluhu ku rakiban yihiin ay horay u dul taagneed oo intaa ay ka warqabeen ayna aaminsan yihiin in iyadu ay ka dambaysay duqayntaas inkasta oo goobta ay joogeen meelaan sidaa uga fogayna ay fariisin ku leeyihiin ciidamada shisheeye oo iyaguna gantaala heesta waa qoladan afrikaanka iyo diyaaradda labadaas aan ku aan ku baltanay sababtu waxay tahay aniga gantaal soo dhacay oo aanan hore u ogeyn diyaaraddu ay kor taagneed markii gantaal ku dhacay ciidanka amisoana oo waxau ahay saddex herooyin meesha ku lahay oo isna gantaal waa nala soo gaadhiyey midka soo riday marka kulley anaga diyaaraddan u qaadanay sababtu waxay tahay diyaaradda haddii gantaal lasoo rido dhawaaqiisa kale inaan maqalno saasay ahaan lahayd mogta haddii dhulka laga soo wareego dhawaaqaysa laakiin kan dhawaaqama maqal hal mar uu nagu dhacay dhawaaqa noogu horreeya noogu dambeeya inuu ahayna wuxuu intaa ku daray in wax laga xumaaday ay tahay duqaynta iyaga lala beegsaday ee laba saaxiibadii ay ku naf waayeen asaga iyo nin kalena ay ku dhaawacmeen anagoo anagoo aan xaw ahay weliba hoyaad ah oo gogol noo taalo oo hoyanay ayaa nala duqeeyey waa arrin hadda aad ujeedid oo cid walba ay gara karto gardarro intaas la-eg iyo qaabka intaas la-eg iyo dhaqan xumada intaas la-eg waxaas waa wax horuu dhici jiray waana wax aan la yaabanahay yacni bini aadamku intaas soo dhaqmo anigu wax maqaan meel laga soo helay iyo qaabay tahay maqaan marka waa uun cid walba wixii ay ka dhihi laheed iyo wixii laga qaba lahay in laga qabto insha allah shisheeyaha uu maraykanku ugu horreeyo ayaa marar kala duwan waxa ay duqaymo ka geysteen deegaano gobolka shabeellaha hoose ka tirsan iyo gobollada kale ee dalka waxaana ku nafwaayey kuna dhaawacmay dad shacab ah mar kasta oo la laayo dadka shacabka ahna waxaa shisheeyuhu ay sheegaan in ay laayeen xubno amaba saraakiil ka tirsanaa xarakada shabaabulmujaahidiin jasaaka allaahu khayran in ka badan kow iyo labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac kaga noqday maamulka hiirshabeelle dagaalo shalay lagu jebiyey askartooda oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyn ee hiiraan warkaas iyo war kale ku saabsan xabashida ku sugan degmada diinsoor oo weer lagu qaaday iyo qarax ka dhacay degmada kaaraan oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalk waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka hiiraan dagaalo culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo halkaa ka waday dhaqaaqyo ciidan ciidamadan ayaa dhowr jeer ku jabay dagaalka waxaana laga dilay ugu yaraan laba iyo toban askari halkaas sidoo kalena sagaal kale laga dhaawacay waxaana iyagoo dhaawacyo iyo meydad wata ay ku laabteen halkii ay kasoo duulaan tageen dhanka gobolka banaadir xalara ka tirsan guutada qaraxyada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa xilligii qaraxa lagu weerarayay waxay ku sugnaayeen xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan welina faahfaahin dheerihii kama aanaan helin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray inta uu leegyahay dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xabashada ethoobiya ciidamadan etoobiyaanka ah ee xala weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada diinsoor ee gobolka baay ciidamada xabashada etoobiya ee ku suga diinsoor ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa mar kale sheegay in dowladdiisa ay ku jiraan dad burcad ah xilli isaga qudhiisa uu ku eedeysan yahay boobka iyo iibsashada hantida danta guud cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa mar kale warkaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu la-yahay cid uu aamino maadaama dowladda ay isugu tageen dad dhaqaala doona oo doonaya wax ay dhacaan iyo wax ay xadaan asigoo shalay ka hadlayay gudaha madaxtooyada magaalada muqdisho ayuu mar kale ku celiyey in dowladdiisa ay ku jiraan dad burcad ah amaba tuuga ah waxa uu sheegay inuu la yaaban yahay dhallinyaro dowladdiisa ka tirsan kuwaas oo midkiiba dhowr boqol oo dollar ku shaqeeyo isla markaana guryo dabaqyaha u dhisanayo taana ay caddaynayso in uu hanti badan xaday wiil yar dhallinyaro ah ma gabarh ba aan dhaho wiilashiisa u badan tahaye ee dakhliga soo galaaha la garanaya mishaar shan boqoloo doolar ama afar boqol ama todoba boqoloo doolar qaad ama ka yar qaad ayaa daara dhaadheer magaalada ka dhisanaya waa ammaanan yahay nin karmeed waayo soo wax u qabsada ma aragtay yaa la leeyahay xaqiiqdana waa maxay waa tuug intee ka keenay intee ka keenay min ayna laka haada la weydiin maayo aniga haddaana weydiin karin xataa israawashuuntiisa gelin xataa laka aniga isu sheegi maayo war wiilkan todobada boqoloo dolar ama shanta boqol ama afarta ama saddexda boqoloo dollar qaata ee dowladda u shaqeeya xaggee ka keena in daarahan u dhisto amniguu ka shaqeeyaa wasaaradda maaliyadduu ka shaqeeyaa meel un ka mida deked airboor cashuurta berriga kan kii kale war waxaan xaggee ka keenay see ku helay xasan waxa uu sheegay in dhaqaale aanay ku baaqan dadka shacabka ah oo jabaabkooda laga soo saaro laakiinse asiga aysan soo gaarin amaba qaanadda dowladda aysan ku soo dhicin tuug iskama celi karo dadka jeebadahooda lacagta kuma baaqato dowladda uma timaada laakiin lacagta maxay dowladda ku shaqaynaya amniga maxay ku sugay wuxuu hase ka xariiqay in marka laga soo taga magaalada muqdisho xubnaha dowladdiisa ka tirsan oo ay daaro waaweyn ka dhisteen kenya imaaraadka iyo turkiga baasadiina dadka ma jirto waa laga soo qaaday daarahaas aan sheegayaa ku dhisan oo magaalada ku yaalloon garanayno sartii hebel waayaan leenaha waa garanayna hebel muxuu ahay markay qaarkood inta ku dhisteen kuwaasi ma fiicna daaraha lacagta ay soo xadeen ku dhistay ee xamar ka dhistay laakiin yaa ka sii xun kii lacagtii inta qaaday nairobi uga gatay muxuu ahaay daarta ama apartmentkaa ka sii xun ama istanbul inta la tegey apartmentiga uga gatay ama dubay la aaday kaasaa kasii xun asigoo hadalkiisii wata waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee haysta ay ka mid tahay in marka burcadda dowladdiisa ka tirsan uu soo xiro ay soo raadinayaan xildhibaanada wasiirada iyo nabadoonnada iyo xubnaha kale ee dowladda ka tirsan sida warkiisa ka muuqata waxaa jira dad madaxweynuhu uu xirxiray iyo kuwo iminka uu doonayo in uu xidho kuwa oo uu doonayo in arrimahooda aan laga hadleen xasan sheekh maxamuud qudhiisa ayaa waxa uu ku howlan yahay dhulboob waxaanuu iibsanayaa dhulka caamka ah amaba danta guud ah asiga oo ka gadanaya shirkado iyo hay-ada shisheeye xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowaan bayaan ay soo saartay waxa ay sheegtay in xasan uu iibsanayo dhul dan guud ah islamarkaasina aan la ogolaa karin waxaanay uga digtay ganacsatada inaanay iibsan dhulka caamka ah ciddii iibsatana markii fursad loo helo laga soo celi doono
taliyaha ciidamada asluubta loogu yeero ee dowladda federaalk ayaa sheegay in inta badan askartiisa yihiin daroogistayaal calaqiyo cab ah mahad cubayd ayaa warkaas faahfaahinaya
dowladda federaalka oo ciidankeeda laga kari laayahay daroogada noocyadeeda kala duwan ayaa isku dayaysa inay dadka soomaaliyeed ku qanciso been aan sal iyo raad lahayn taasoo socon weysay waxay sheegtay inay la dagaalamayso maanduuriyaha xilli askarteedu ay dadka laynayaan iyaga oo cabsan maanduuriye halis ah sidaba ay qireen qaar ka mid ah mas-uuliyiinteeda kani waa mahad cabdiraxmaan taliyaha ciidanka asluubta loo yaqaan ee dowladda federaalka wuxuuna sheegayaa in askarta uu gacanta ku hayo ay mukhaadaraadka ku cunaan lacagaha kala duwan ee ay ka dhacaan bulshada soomaaliyeed war annagii ciidanka ahayn haddaan xashiish cabno oo waddada la taagannahay calaq yaa ciidan waayana nala leeyahay canshuurtii ummadda soomaaliyeed laga qaaday yaa hooyooyinka suuqaas la fadhiyay nyaanyada laga qaaday in inta mishaar lagaaga dhigay ciidanna aada noqotid waa fahamteena u malayna calaqna aada cabtid amarna aadan qaadan oo xashiishaysta aada noqotid isagoo si hadlaya ayaa wuxuu tilmaamay tirada askarta ah ee usoo hari karta marka ciidankiisa laga saaro inta maanduuriyaha isticmaasha laba beri gudaheeda soddon iyo laba qof oo xashiishaysta ha rusqayn aniga gacantaydan ku feermay iriddaa laga saaro waxaan rabnaa ilaahay may boqol askari inoo soo harta waa alkuliista ninkaan la hadlaayo waa ninkii timaha lahaa oo ninkaan la hadlaayo ya waxaas waayo waxaan kala hadlayna macnaha ma ahan oo keliya askarta maanduuriyaha isticmaasha ciidanka asluubta loo yaqaan ee ilaaliya xabsiyada lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta hase ahaatee waa dhammaan askarta dowladda federaalka waxay isticmaalaan mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan sidaba ay marar badan ka dhawaajiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kani waa mid ka mid ah culimaa u suuga dowladda federaalka wuxuu dhowaan sacad xasan sheekh ugu sheegay isaga uu su-aal weydiinayey in askartooda lagu kari laayahay khudbadihii ay u jeedinayeen islamarkaana markay isku dayaan inay waxu sheegaan ay ka dalbanayaan maanduuriyaha jaadka sidaba isaga ku dhacday mar uu sheegay inuu tegey magaalada xarar dheere magacayga waa axmed cabdiqaadir maxamuud ka tirsan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta su-aasha koowaad waxay tahay waxaa jira maandooriye qaad la yidhaahdo oo dalka aada iyo aada loo keeno aadna ugu faafay askarta waxaa ugu tegay marka wacyigelin askarigii qaran marka marka aad wax u sheegi maagto wuxuu ku leeyahay maanta qaad iyo qaad warreedhe waxaan rabaa inaan diintaada kuu sheego wax adduuniya aqara ku anfacay horta aan ku dhagaystay qaad iyo qaadoo ku leeyahay marka si aad isku furdaamido waxaa u baahan taha marka inaad qaadkii u qaaddo oo mataqaanaa wax u sameydo adiga oo raba in aad wax u sheegto
intaas kadib waxaa hadalka qaatay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka wuxuuna difaacay ciidankiisa lagu tilmaamay inaysan qaadka afka ka qaadin isaga oo sheegay inay yihiin askartaas kuwa dalkooda difaacaya oo aysan helayn kuwo kale oo ay ku beddelaan waxaan rabaa axmed qaadku waa maandooriye laakiin maalinteeda iyo mawduuceeday u baahan tahay in laga hadlo arrimaha mukhaadaraadka dalka qaadka maandooriye ka weyn maandooriyayaal ka weyn ayaa khatar ku haya oo jira ciidamaduna dadkay ka mid yihiin haddii ninka magaalada muqdisho jooga oo jaadka cunayo kaas inuu cunana wax u diidaya ma jiraan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa horay u sheegay in askartoodu ay isticmaalaan maanduuriyaha kadibna laayaan dadka soomaaliyeed markay bulshada soo dhex galaan iyaga oo cabsan
war ku saabsan dowladda hindiya oo askar lagaga dilay iska hor imaadii ka dhacay dalkaas ayaan idiin soo wadnaa balse markaan kumuu ahaa suldaankii iyo culimmada maxaana loogu bixiyey magacaas warbixin la xirta qodobkaas waxaa ka waramaya maxamed amiin abu moxamed cisuudiin bin cabdisalaam waa sheekh lagu naaneyso suldaankii culimmada waxa uuna dhashay sanadkii shan boqol toddobaatan iyo toddobadii hijiriga wuxuuna ku barbaaray dhulka shaam gaar ahaan magaalada dimishqa ee caasimada dalka suuriya sababta loogu naanaysay suldaankii culimmada ayaa lahayd laba asbaabood waa midda koowaadee waxa uu ahaa sheekh sare u qaaday makaanada ay leeyihiin culimmada meel adagna geeyey qadiyadooda sababta labaad ayaana waxa ay ahayd inuu ahaa sheekh wax cusboonaysiya kana fogaaday taqliidka ama kudayashada sidoo kalena waxaa u suura gashay in uu gaaro martabada ijtihaad sheeqa ayaa waxa uu ka soo jeeday qoys danyar ah oo aan waxba haysan sidaa darteed waxa ay ku kalliftay in uu shaqeeyo islamarkaana uu habeenkii u hoydo masaajidda umawiyiinta ee magaalada dimishqa yaraantiisii sheeqa waxa uu ahaa mid aabihii ka caawiya shaqooyinka maalinlaha ah isagoo ka qaban jiray howlaha u baahan awoodda iyo dadaalka balse muddo yar kadib waxaa geeriyooday aabihii isagoona noqday wiil agoon ah islamarkaana awoodi waayey in uu wada qabto howlihii uu aabihii qaban jiray si uu u helo quud iyo hoy fiican intaasi kadib waxaa qaabilay mid ka mid ah culimmada isagoona si wanaagsan u soo dhoweeyey wuxuuna madax uga dhigay howlihii masjidka jaamicul umowi wuxuuna cisudiin noqday mid caawiya dadka da'da ah ee masaajidka imaanaya isagoona ku dadaali jiray howlaha nadaafadda ee masaajidka islamarkaana qayb ka degay masjidka sidoo kale yaraantiisii uma aysan suuragelin in uu dhammaysto tacliinta sababo jiray awgeed balse markii uu soo degay masjidka jaamicul umowi ayaa waxa uu sheequ bilaabay in uu juhdi ku bixiyo barashada cilmiga sharciga ah iyo xifdinta qur-aanka kariimka ah waxa uuna dhammeeyey qur-aanka kariimka isagoona sugay tajwiidkiisa wuxuu noqday sheekh caan ka ah gobolka gaar ahaan magaaladii uu deganaa ee dimishqa kadibna waxaa loo doortay in uu noqdo muftiga magaalada wuxuuna ku tilmaamnaa geesinimo iyo nin aan kelimadda xaqa ah la gaban isagoona lahaa mawaaqif cajiib ah sheekhu waxa uu miisaaniyad ku dhex lahaa bulshada dhexdeeda isagoo ay ka heebaysan jireen xukaamta waxa ayna had iyo jeer u baahnaan jireen taageeradiisa iyagoo si rasmi ah bayco ula geli kara ka hor inta aysan cid kale la mubaayacoonin sheeqa allah ha u naxariistee waxa uu allifay kutub dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwa ka hadlaya cilmiga tafsiirka cilmiga xadiidka cilmul usuul culumta naxwaha siirada iyo culum kale oo aad u fara badan wuxuuna sheekhu geeriyooday bishii jamaadul awal sanadka lix boqol iyo lixdanka hijriyada isagoo jira da'da siddeetan iyo saddex sano mahadsanid warkan saakay waxa aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan askar ka tirsan dowladda hindiya ayaa lagu dilay iska hor imaadyo ka dhacay dalka hindiya wararka ka imaanaya mandiqada jaama oo ku taala gobolka kashmiir ee lagu muransan yahay ayaa sheegaya in iska horimaadyo culus halkaasi ku dhex mareen kooxo hubaysan iyo sidoo kale ciidanka hindiya taliska ciidanka hindiya ayaa wuxuu xaqiijiyay in iska horimaadyadan looga dilay ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidankooda weerarku wuxuu ku bilowday qarax xoogan oo haleelay mid ka mid ah kolonyada ciidanka waxaana marka hore halkaasi ku dhintay laba askari afar kalena way ku dhaawacmeen balse goor dambe ayay saddex ka mid ah askartaasi dhaawac u geeriyoodeen taasi waxay kordhisay tirada khasaaraha ciidamada hindiya gaaray iyadoona isku noqotay shan askari oo dhimasho ah dagaalada ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii ciidamada ay isku dayeen inay sameeyaan howlgallo ay ku baadigoobayaan waxay ugu yeereen kooxo argagaysa ah balse marqura ayaa waxa ay ka warheleen rasaas xoogan dowladda hindiya ayaa waxa ay duulaan iyo sidoo kale xoog ku qabsatay gobolka kashmiir waxayna marar badan ciidamadeedu la kulmaan iska caabin kaga imaanaya dadka muslimiinta ah ee dhulkooda ay xooga kaga haysato warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa